إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadaas hakay aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah weerar khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada shisheeye ee kenya ayaa wuxuu ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka mandheere ee dhulka soomaaliyeed ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa xalay dagaalo iyo qaraxyo la beegsaday askarta soomaalida ah ee shisheeyaha kula sugan gobolada hiiraan iyo baay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug ayaa madaxweynaha dowladda federaalk ku eedeeyey inuu qorshaalaan dagaal galay kadib booqasho ay ku tageen deegaanka qaayib galgaduud halkaas oo shalay lagu laayay askar ka tirsan ciidankooda weerar khasaaro geystay ayaa waxaa lagu qaaday saldhig ciidan oo ku yaala magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud maktabka dacwada ee degmada buulafullaay ee wilaayadda islaamiga ah ee baay ayaa dowro u soo xiray ganacsatada ku dhaqan degmadaas ma u yeerataa shaydaan si uu jirkaagu u galo mise og tahay in shayddaanku kuu soo xaadirayo haddaad muusiga shidato warbixin xasaasi ah oo arrimahaasi bidhaaminaysa ayaa qayb ka ah warka subax
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa sabti saakay taariikhda hijiriyadu waa labada jamaadul uula sannadda kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada weerar khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada shisheeye ee kenya ayaa waxauu ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka mandheera ee dhulka soomaaliyeed ciidamada milatariga shabaabul mujaahidiin ee ka howlgala gudaha waddanka kenya iyo sidoo kale dhulka soomaaliyeed oo ay xooga ku haysato kenya ayaa waxa ay weerar ku qaadeen ciidamada kenya weerarka oo ahaa qarax ayaa waxaana la beegsaday ciidamo kenyaan ah oo ku lugeynayey deegaanka xaragsi ee gobolka mandheer ee dhulka n f d khasaare isugu jira dhimashiyo dhaawac ayaa ciidamada kenya ka soo gaaray qaraxaas waxaana deegaanka ku soo degay laba diyaaradood oo helikabtar ah kuwaas oo meydadka iyo dhaawaceed ciidamada kenya u qaadayay magaalada mandheera sidoo kale waxay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin weerar ku qaadeen fariisin ay askarta kenya ku leeyihiin degmada qorof xereer ee gobolka wajeer dhanka kale saakay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxa ay dagaal culus ku qaadeen xero ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin magaalada qansax dheere hiiraan waxay mujaahidiintu qarax la beegsadeen askar ka tirsan maamulka hirshabeelle oo ku sugnaa buundada weyn ee magaalada beledweyne mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug ayaa madaxweynaha dowladda federaalk ku eedeeyey inuu qorsho la-aan dagaal galay ka gadaal booqasho ay ku tageen deegaanka qaayib gobolka galgaduud halkaas oo shalay subax lagu laayay askar ka tirsan ciidankooda haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya xildhibaano iyo saraakiil ka tirsan maamulka galmudug oo booqasho ku tegay deegaanka qaayib oo shalay subaxii jimcada uu ka dhacay dagaal qaraar oo lagu soo afjaray saldhig ay halkaas ku lahaayeen maleeshiyaadka macuusileyda iyo ciidamo ka tirsan maamulka galmudug ayaa ka deeriyey xaaladda amni ee halkaa ka jirta xildhibaanada iyo saraakiisha ayaa markii ay arkeen xaaladda adag ee halkaasi ku qabsatay askartooda iyo xasuuqii ciidankooda lagala duldhacay waxay qabteen shir jaraa-id oo ay ku muujinayaan xaaladda cabsi ee haysata askarta halkaas la geeyey waxay sheegeen in ay dowladda federaalka garab ka waayeen dagaalkana ay ku galeen istaraatiijiyad la-aan waa kuwan ayagoo sheegaya inay yihiin weerar sugayaal aan tallaabo qaadi karin ayagoona qorshaha oo wada xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka ku tilmaamay mid ugu sawir ah waxaan rabaa inaan halkan baaq uga diro dowladda soomaaliya ugu sarreeya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud deegaanka qaayi waa markii labaad weerar ku soo qaado waxa weeye way ku sugan yihiin laakiin gurmadkii iyo garabkii looga baahnaa waxaa moodaa weli in wax ka dhaman yihiin sagaal iyo toban beriyan joognaan u maleeha qaayib oo halkan aan ku sugnahay intaas waxaan sugaynay oo aan sugayn in cadowga maalin kasta qaraxooda iyo waxooda ayna soo aadaan maahane waa istaraatiijiyaddii iyo qorashihii madaxweynaha federaalk soomaaliya oo dejiyey waan sugaynay waxaan rabnaa maanta laba qodob inaan ka helno dowladda federaalka soomaaliya iyo midda galmudug ma aha ninka la yidhaahdo istaraatiijiyaddu inay sawir noqoto madaxweynaha soomaaliya waa uu noo yimid horena qorsha u dejiyey ballanteennuna maahayn in maalin kasta qaa'ib lasoo weeraro sidoo kale waxay sheegeen inaysan haysan rasaas iyo caafimaad ku filan ciidanka taasoo keenta inay deegaanka faaruujiyaan maleeshiyaadkii la geeyey laakiin waxaan rabnaa dowladdii gacantii ay sheegtay haddaad ciidanka noo keeni weydaan xaati rasaas inkuma hayno caafimaad inkuma hayno waxaan rabnaa waxa keliya inka heshiisayna waxay ahayd inaan caafimaad rasaas inka helna maanta iyadana inkama hayno runtaan isku sheegaynaa werina waa iska dhacaynaa una joogi mayno meeshaan laakiin idinka waxaan inka rabnaa inaad na jiraadin iska dhacda cadowga oo isku tasha qabiilaa tiine oo isku sawirtiina iyo igu sawirtiina ay naga harto cabashada ka soo yeertay mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka galmudug ayaa timid ka gadaal markii shalay subax guutooyin ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay deegaanka kaayib ee gobolka galgaduud ku habsadeen iyagoo cagta mariyey saldhigyadii ay halkaa kaga sugnaayeen askarta galmudug iyo maleeshiyaadka macawsileyda kuwaas oo u qaybsamay wax la laayay iyo wax goobta isaga cararay gawaaridii iyo saanadii xerada taallay ayay hore usii qaateen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona ugu yaraan afartan iyo shan askari saldhigga lagu dhex dilay halka lagu dhaawacay in ka badan konton kale sagaal iyo toban maalin ka hor subaxnimo jimcaha toddobadii bishan aynu ku jirno ee nofembar ayay ahayd markii sidan oo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar xasmin ah kula wareegeen isla saldhiggan deegaanka kaayib iyagoona halkaa ku dilay ku dhowaad afartan askari sidoo kalena gacanta ku dhigay sagaal gaari oo ciidamadan xeradii la weeraray u taallay tan iyo markii uu xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalk uu ku dhawaaqay dagaalka ka dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dowladda federaalka weysay wax ka badan kun askari iyadoona ay isi soo tarayaan eedaha loo jeedinayo ee ku aadan qorshe la-aanta uu ku galay dagaalka
waa mahadsan tahay haashim weerar khasaaro geystay ayaa lagu qaaday saldhig ciidan oo ku yaala magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud maxamed ciise ayaa faahfaahinaya degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud waxaa ka taagan xiisado iyadoo maleeshiya beeleedyo ay is urursanayaan islamarkaana ay kasoo horjeedaan sida xilalka loogu kala qaybiyey deegaanka saldhigga booliiska magaalada cabudwaaq ayaa waxaa weerar ku soo qaaday saddex maleeshiyaad beeleedyo ah iyagoo rasaas la dhacay waxaana ka dhashay khasaare iyadoo ay ku dhaawacmeen laba qof oo shacab ah halka uu ku dhaawacmay mid ka mid ah maleeshiyaadka weerarka soo qaaday degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud waxaa laga dareemayaa hub aruursi ay sameynayaan maleeshiyaad beeleedyo oo ka gadoodsan habka xilka loo qaybsaday maamul goboleedyada shisheeyaha iyo dowladda federaalk ayaa beelaha soomaaliyeed isugu dira xil iyo wax la mid ah maktabka dacwada ee degmada buulafullaay ee wilaayadii islaamiga ah ee baay ayaa dowro u soo xiray ganacsatada ku dhaqan degmadaas maxamed muudey abu muslim ayaa faahfaahinaya dowradani oo socotay ku dhowaad toban maalmood ayaa waxaa loo qabtay ganacsatada dulaaleyda iyo dadka muruqmaalka ah ee degmada bulufulay ee wilaayada islaamiga ah baay dadka dowladda loo qabtay ayaa muddadii ay socotay waxa ay ku qaateen duruus kala duwan kuwaas oo ay si wanaagsan kaga faa'iidaysteen guddoomiyaha guddiga ganacsatada ee degmada bulufulay iyo afhayeenka oo goobta ka hadlay ayaa sidoo kale sheegay in ay waxyaabo badan ka faa'iideen dowladda iyaga oona dalbaday in la joogteeyo dowlaadka noocani ah maamulka leenweeri dadka ganacsatada ee dowladda lankuweeri maasha allah walha ajiibi eed iyada lankuwayay inta badan ganacsatada qaybasho shalduwan walha xaadiraaye maasha allah maamulka jasaakum allahu khayra lana muddadiinin sooti waxyaaba badana laka faa'iidaysadii may balana maamulka ini dowladii horlan sii wada haddii ilaahay dadaru dowladadkii horlan wada cilmiga miinaha may laraysa ma dhammaadaw la sii wada lanku caajisna unan may balana haddii ganacsadii un ana afar iyo labaatan saac diyaaran ana walbarashadii ha ajiibana wakhti kasta onan weera baryahan waxaa noo socotay dooro oo min culuumi sharciya ka mid ah muddo sideed maalmood ah dowladaasoo looga magacdaray saxaabigii jaliilka ahaa cabdiraxmaan ibni coof muqararka lagu qaatan waxaa ka mid ahaa risaaladii masaa'il aljaahiliya wa tarbiyat alislaam as'ilatu waljwaaba iyo tafsiiru suurat alxujuraat waxyaabo badan ayaana ka faa'iidinay ilaahana ku mahadsan ilaah baana fahansiiyey ka zaa'idna allah subxaanahu watacaala unbaan ka sugaynaa sidoo kale qaar ka mid ah ardadii dowladda loo soo xiray ayaa iyana dhankooda soo bandhigay waxyaabihii ay dowladda ka faa'iideen yaa ayuhaa hooyay alladiina duulkii aamanuu alle inaba rumeeyanow laa tuqadimuu haka hormarina ha ka hormarina bayna yaday illaahi wa rasuulihi ilaahay rasuulkiisa ha kala hormarina wattaqullaaha ilaahay ka cabsada ina allaaha eebuweyne samiicu maa yuqaal allah wax lagu hadlo maqlo weeye caliimu maa yufcal allah wax la sameeyo ujeedo wey sin su'aal kam maraatibu ddiini wamaa hiya jibaab maraatibu ddiini halaahatun siddex way wa hiya waxaa ka mid ah alislaamu islaamina aliimaanu iimaan alixsaanu ixsaan ayaa ka mid ay المسألة الأولى مسألة كوباد أنهم جاهلين يتعبدون كو عابد أي أهايين بإشراك الصالحين dadkii wan wanaagsanaa kuwa la shariig yeelo oo fii ducaa'i illaahi ilaahay baryadiisa kula shariig yeeloma iyo wa cibaadatihi cibaadadiisa yuriiduuna ayagoo doonaya shafaacatahum saalixiinta inay ugu shafeecaan cinda allahi ilaahay xaggiisa lidannihim maladooda makaatiibta dacwada ee wilaayaadka islaamiga ah ayaa dardargeliyey dowraadka loo qabanayo bulshada kuwaas oo wax weyn ka bedelantay nolosha dadka warkan dhegaystayaal saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ma u yeerataa shaydaan si uu jirkaagu u galo mise og tahay in shaydaankuu kuu soo xaadirayo haddaad muusiga shidato ku soo dhowaada warbixin xasaasiya oo arrimahaasi ku saabsan waxaa soo jeedinaya cabdifataax maxamed qaasim shay walba oo ay diinta islaamku xaaraantinimaysay waxa uu leeyahay dhibaato muuqata iyo mid qarsoon taasoo ay jeer dambe ku baraarugaan dadka aan allaah u hoggaansanayn ee gaalada ah iyo kuwa ay duufsadaan islaamku wuxuu aada uga digay khatarta uu leeyahay muusiga iyo wax walba oo dadka ka marin habaabinaya jidka allaah waxaana uu allah subxaanahu wa tacaala aayadda lixaad ee suuradda alluqmaan ku yidhi sida tan
الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين dadka waxaa ka mid ah kuwa iibsanaya hadal wax shuqliya si uu uga lumiyo dadka waddada allaah iyagoon wax ogeyn kuna jeesjeesa jidka allaah kuwaasi waxay mudanayaan cadaab dulleeya ibnu cabbaas allaha ka raali noqde eh waxa uu lahwalxadiid ku fasiray heesaha iyo muusikada muusigu waxa uu xilligan dhibaato ba-an ku hayaa caalamka hadday tahay mid diineed mid dhaqan iyo mid caafimaad intaba dalalka soo bilaabay muusiga waxay waayihii hore u isticmaali jireen munaasabadaha iyo soo dhoweynta madaxweynayaasha heesaha iyo gabayadana waxaa la qaadi jiray muusig la-aan laakiin markii dambe waxa uu muyusigu noqday mid heesaha iyo gabayada lagu laro waxaana uu lumiyey erayadii iyo mirihii ay huwanaayeen iyada oo la maqlayo oo keliya cod iyo shanqar isla socda qoobka cayaarka iyo miyuusiga sida uu haatan caalamka ugu baahay looma garanayn lixdan sanno ka hor sannadkii kun sagaal boqol konton iyo lixdii waa markii ugu horreysay ee dalka maraykanka meel fagaare ah breakdansi lagu sameeyo waxaana dhacday in fannaankii sameeyey ay dad badan ku mudaaharaadeen iyaga oo waxa uu ku kacay ku tilmaamaya wax xun oo shaydaan laga soo miinguuriyey haddase waxaa dadka maraykanka la gaarsiiyey inay geesi u aqoonsadaan ninba ninkuu ka qobka cayaar badan yahay heesaha ay muusikadu ku laran tahay ayaa la isku raacay inay saameyn taban ku yeeshaan dadka dhagaysta sababtuna ay tahay muusiga oo ka mid ah aaladaha ugu waaweyn ee uu shaydaanku u isticmaalo luminta dadka fanaaniinta caanka ah ee maraykanka iyo reer yurub waxay sheegaan inay shaydaanka caabudaan si uu heesahooda ugu baahiyo caalamka inkasta oo la wada ogsoon yahay in shaydaanku lumiyo dadka haddana waxay hadimadiisu hadba soo maraysay maraaxil waxaana markii ugu horreysay ee la arko koox isku xiran oo shaydaanka caabuddo ay ahayd kun sagaal boqol iyo lixdameeyadii shaydaan caabudista casriga ee weliba dadkana loogu yeerayo ayaa waxaa bilaabay ditoor maraykan ah oo bartay cilmu nafsiga oo la oran jiray alistakrodi iyo yahuudi ay saaxiibo ahaayeen oo isna lagu magacaabi jiray antonio revi labadan nin ayaa san francisco oo ka tirsan maraykanka ka as-aasay kiniisadda shaydaanka sannadkii kun sagaal boqol lixdan iyo lixdii maanay jeclayn in kiniisad loogu yeero xarunta shayddaanka lagu caabudo balse waxay sheegeen inay ku doorteen inaan canshuur laga qaadin maadaama dowladaha reer galbeedku aanay canshuurin kiniisadaha dhowr wadan ayay ka aasaaseen kiniisadda mansuuniyadda ilaa ay soo gaareen dalka south africa waa kooxo aan aaminsanayn allah rasuulkiisa iyo maalinta aakhiro waxay qabaan sida buugaagtooda ku qoran in loo noolaado sida xayawaanka oo kale qof walbaahina uu ku kaco wixii niyadiisa ku soo dhaca waxa kaloo ay qabaan in la dilo qofkii hor istaaga rabitaankooda fanaanada maraykanka ah ee la yidhaahdo lady gaga waxay sheegaysaa inay shayddaanka ballan la gashay iyada oo yar uuna u sheegay inuu caan ka dhigayo heesaheedana meel walbaahi uu geenayo waase haddii ay iyadu ka soo baxdo shuruudaha caabudidda iyo baadiyeynta dadka iyada oo tilmaamaysa shayddaanka iyo waxa ay ku taqaano islamarkaana u sawiraysa inuu yahay mas halis ah ayaa waxay tidhi
waxaan idin rajaynayaa inaadan hilmaamin in karaahiyadu ama shartu tahay waxaad doonto ugu yeeree wax fiican iyo dhug iyo caqli waa wax aan la arkaynin ma laha midib dhidid iyo diin mana laha siyaasad dabraysa balse waa mas aan la arkaynin wuxuu dejiyaa kaartooyinka wuuna diyaariyaa si uu u sameeyo weerarkiisa wuxuu u fakaraa nafsidiisa si uu u kala qaybiyo cadowgiisa
to make its attack, it is thinking to itself, I am going to divide my enemy.
fanaanadan ayaa fasaadisay dad badan shayddaannama gaarsiin himiladeedii xumayd mana aanay noqon qof hanti badan haysata taa beddelkeeda waxaa asiibay xanuuno daran oo uu shayddaankuna wax ka qaban waayey sidoo kalena looga dabiibi waayey dalalka isku sheega inay horu mareen ee ay ku nooshahay heesayaasha caanka ah ee shayddaanka ka iibiyey nafsadooda waxaa ka mid a michael jackson oo dhintay muddo dhowr sannadood laga joogo sheeko dhex martay isaga iyo xoghayntiisii ayaa waxa uu ku sheegay in mansuuniyadda iyo shayddaanku ay u suurageliyeen inuu helo hanti caalamkana laga dhagaysto heesihiisa laakiin uu noqday addoon aan xor ahayn oo uu ku shaqaysto shayddaanka fanaaniinta shayddaanka ka iibiyey nafsadooda waxaa kale oo ka mid a haweenayda haystaa ee la yidhaahdo ariana taas oo aad ugu dadaasha siday u fasaadin lahayd dadka sidoo kale fanaanada lagu magacaabo katiberi ayaa ku faantay inay caabuddo shayddaanka waxaa la ogaaday in dhagaysiga heesaha miyuusikada leh laga dhaxlo cudurro halis ah oo ay adag tahay in wax laga qabto dhaqaatiir ka socota hay-adda isku magacowday caafimaadka adduunka ee w h o ayaa dhowr bilood ka hor ku baaqay in la dhimo wakhtiga dhagaysiga miyuusikada sidoo kalena la dhimo wakhtiga lagu caweeyo goobaha tamashleynta iyo hoolalka riwaayadaha haddii talooyinkan aanan la dabaqin waxay sheegeen inay dhici karaan dhibaatooyin dadka ka soo gaara xagga dareemaha iyo dhanka maskaxda qiimeen ay sameeyeen ayaa waxay ku sheegeen in qiyaastii saddex boqol iyo lixdan milyan oo qof oo adduunka ku nool ay la xanuunsanayaan dhibaatooyinka maqalka kalabar dadka dunida ku nool ee da-doodu u dhaxayso laba iyo toban ilaa soddon iyo shan sanno jir ayaa sida warbixinta lagu sheegay waxay naftooda halis ugu jirtaa inay lumiso maqalka sababo la xiriira dhagaysiga cajaladaha miyuusikada casriga ah afartan boqolkiiba dadka waxyeelada caafimaad ay kasoo gaartay miyuusikada waxay khataruhu kasoo wajahaan ka qaybgalka munaasabadaha miyuusikada halkaasoo heerka shanqartu aad u sarrayso hu waxay tidhi haddaba waxaanu leenahay dhagaysiga muusikada wuxuu baabi'iyaa dareenka maqalka sidoo kale wuxuu saameyn taban ku yeeshaa maskaxda waxaana uu qofka ka jeediyaa dareemaha markay sheekadu halkaa joogto dad badan ayaa isweydiin karaya maxaa keenay in muusikada lagu dhagabeelo xilli wax badan oo la dhagaysto aanan maqalka lagu waayin amaba aan cudurro laga qaadin su-aashaas waxaan hordhignay doctor xanafi cabdisheekh aadan oo ka mid ah dhaqaatiirta soomaaliyeed horta waxaan waxaan rabaa inaan ummadda u sheegno si ay u haystaan fikir guud dhigta waxaa loo qaybiyaa marka caafimaad aan laga hadlaya saddex qaybood qaybta kuwaad waa qaybta yidhahdo dhegta dibadda ah waa intaa noo muuqatay bannaanka taalla midda labaadna waa qaybta dhexe ee ka bilaabanayso ee dhukaygii iyo durbaankii iyo wixii ku xiga ahaa qaybta saddexaadna waa qaybta ugu dambeyso ee cod ee jabaqda markay ku soo dhacdo codka soo saarayso oo codka markaas kala bixinayso oo codkii la fahmilaha soo saarayso marka markay wax dhacaan ama hadal dhaco ama cod dhaco waxa soo gudbina waa hawadu soo dhex marayaa wavis waxa ama hirar ayuu soo marayaa hiirarkaasa marka markuu dhegta kusoo dhacayo tubadaas laalaabana dhegtuu soo gelayaa dhegtaas markaa saddexdaas qeyba kala mara qeybta ugu dambeysa ayaa codkii akhrinayso oo fasirayso maskaxda u gudbinayso neerbaha siinayso sidaas marka dhegta ayay shaqada ay tahay waana maqalka meesha sistemka laga isticmaalo weeye dhegta marka waxaa la yihahdaa laba shaqay u qabata bini aadanka shaqada kuwaad waa maqalka sidaan wada ogsoonahay meesha waxa lagu maqla waa dhegta midda kan waxaa lahahdaa waa miisaanka madaxa madaxa bini aadamka miisaankiisa meeshuu jiro dhinacuu jiro dhegta lagu ogaadaa dhegta laga miisaamaa sidoo kale waxaan rabaa dadka u sheegno inay ogaadaan dhegta waxay hawada ka qaadataa laba dalool oo sanka qeybtiisa dambe ku yaalla dad baa wuxuu haystaan dhegta inay hawada ka qaadato bannaanka ka qaadato maya dhegta hawada waxay ka qaadataa sankaa jiido sanka markuu jiido laba dalool dambe ku taallo ayay dhegta ka qaata hawada saas daraaddeed waxaa loo baahan yahay qofka bini aadanka inuu marwal ka warqabo inta badan waxaa maqlaynaa qof baa idhahayso inuu dhegtan baa i guuxayso dhegtan caadi ma aha mar haddaa aragtay dheg ku guuxayso oo maqal zaa'id ah ka dareemaysid waxa ugu horreya ee fiican waxa weeye inaad dhakhtar u tagtaa waxaa kaloo ugu fiican markaa laga rabo xitaa dhegtan inay biyaha ka ilaalisaa weye biyahu waxay keenayaan durbaanka dhegta inay dilaaciyaan sida ay marka sheegtay haddaan usoo laabano qolaan w h o la yidhaahdo ama hay-adda caafimaadka adduunka sheegata maqal-la'aanta degdega ah waxaa inta badan keen waxa weeye qaylada
waa tahay dhegaystayaal aynu halkaa kaga gudubno warbixintaas iyadoo dhammaystiran waxaad ku dhegaysateen barnaamijka aqoon iyo ogaal warkii subaxnimo oo dhegaystayaal saakay aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaanna waa inaga intaa